su-aasha ugu horeysa ee aynu sheekh weydiinaynaa waxay tahay sheekh waxaynu ogsoonnahay dacwaddu inaanay ka maarmaynin cilmi iyo aqoon marka qofku sidee buu u ta'siilin karaa ama u sugi karaayoo sidaas ugu yeeli karaa cilmigiisii
jawaabtu waxay tahay cilmiga qofku wuxuu u kobcin karaa cilmigiisa inuu la yimaado dee dadaal iyo inuu naftiisa ku kalifo inama alcilmu bitacallum cilmiga wuxuu ku dhacayaa ku xasilayaa lagu helayaa barasho la barto laysku kalifo ayuunbuu ku xasilayaa lagu helayaa dariiqa cilmi waa kaa atacallum waxaa laga qaadanaya takalluf qofku isku kalifaayo barashadiis inaan dhallinyaraabaa wuxuu igu yidhi waxaan jeclaa anigoo yar inaan cilmi yeeshaan jeclaa reermiyina waan ahaa markaasaan waxaan ku ducaystaa buu yidhi waa ina yaroo reermiy ah ilaahay oo qur'aanka igu soo deji ilahay uu qur'aanka igu soo deji baan ku ducaystaa isaga laftisaa iga warramay reerihii culammada ahaan jirayna wuu ka soo jeedaa inanku wuxuu la joogaa ree abtigii aaggaa berbere agteeda ayuu markaa ree abtigii la joogaa laakiin reerihii culammada ahaan jiray ayaa nasabkiisu ka soo jeeda inan markaa waxa weeye ilmaabti inay ahaayeen aan filaayo siduu igu sheegay iyaduna waa reermiyi ayaa waxay igu tidhi buu yidhi war nebi ma tihiidoo laguu soo dejin maayo qur'aankee orodoo magaalada tagoo ayeeyadaa waata joogtee ayeeyadaa u tagoo malcaamad gal oo sidaa qur-aanka ku baro ajiib soo maha halkii baan ka soo dhaqaajiy berberaan imi ayeeyaday baan u imi sidii baan malcaamadii ku galay taladiibuu qaatay horta xaafidulqur'aan buu noqday iminka isagoo macallin aan aqaanaa macallin qur'aana damaadka waxaan u jeedaa dadka qaarkood de waxay iska jeclaystaan mar keliya de intuu habeen seexdo isagoo caalima inuu tooso laakiin de ma dhacayso inama alcilmu bitacallum cilmigu barasho la barto laysku kalifo ayuunbuu ku dhacaa si kale kuma yimaado marka dariiqaas waa in la maraa nafta lagu kalifaa lagu dadaalaa man jadda wajad kii dadaalaa waa helaa allahna uu baryaa waqul rabbi zidnii cilmaa waxaad tiaa rabbigayow cilmi ii kordhi oo ii siyaadi rabbigayow cilmi ii kordhi barashada marka inta hore oo qofku cilmiga u baranaayo wuxuu u baahan yahay cid tabantaabisa dee cilmigii barta ilaa marka dambe uu aqoon yeeshana cid uu ka faa'iidaysto inuu helo waa fiican tahay laakiin asaasiyaadku hadday u dhismaan marka dambe wax waa isbari kara waxbarashada cilmiga lagu bartaana qofkii hadduu aqoon yeesho oo asaasiyaadka ay u dhismaan ma noqonayso laqbo keliya inuu ku kaaftoomo ee cilmiga duruusuhu wax ka faa'iidaayo waa inuu markaa ka faa'iidaystaa laqbo keliya in la dul cararo faa'iido badani kuma jirto qofku markuu dee bilowga yahay laqbadaasi waa anfacaysaa waxbay u ishinaysa laakiin kaafi maaha waxaa jirta abyaad uu lahaa sheikhii la odhan jiray ibnu carafa ee maalikiga wuxuu yidhi idaa lam yakun fii majlisi alcilmi wa taqriiru iidaaxin limushkili suurati wa caswu gariibi naqli aw xallu muqfalin aw ishkaali nabdathu natiijatu fikrati fadac sacyahu wandur linafsika wajtahid wuxuu yidhi majliska cilmiga uu wax ka faa'iidayo qofku ee ay tahay inuu xalqadaa xaadiro iyo taynay ahayn inuu xaadiraba buu kala sheegaya wuxuu yidhi haddii majliska cilmiga aynay ku sugnayn faa'iido aynay ku sugnayn faa'iido ziyaado aan laguu sheegayn iyo shay mushkil ahoo ishkaal leh caddayntiisu haddaynay ku sugnayn iyo naqli gariib ah oo naadira in laguu sheegayo lagu faa'iidaynayo naqligaas sheekh hebel baa yidhi faa'iido ziyaado ah wacaswu hariibi naqli aw xallu muqfalin ama shay xidhanoo ishkaal lahoo yacni markaa furfurkiis aynay dersiga ku sugnayn majliska ama ishkaal in la furaya aynay ku sugnayn oo fakeraad ka dhalatay inta markaa caalimkii fekeray uu yidhi ishkaalkaa saasaa lagu ishkaal bixinaya haddaynay dersigaa ku sugnayn fadac sacyahu inaad ku dadaasho kaa ka tag wandur linafsika wajtahid naftaadana u eego yacni markaa waxa weeye u dadaal mar haddaad asaasiyaadkii cilmiga heshay fawaaiddaasi haddaynay darsiga ku jirin ya sawaab iyo dee ajar inaad ka hesho mooye cilmi aad ka kororsanaysaa ma jire adigu iska daalaca kutubta laakiin haddii ishkaal bixintii ku jirto ishkaalkii la soo aroorinaya laga jawaabayo ya naqliyo hariiba in la keenaayo oo lasoo naqlinayo faa'iide ziyaada ah in la kordhinayo ashyaadaas hadday ku sugan tahay dee kaas ha ka tegina ku dadaal dad fara badani waxay aad u raadiyaan laqba keliyoo la dul cararo kitaab markaasaa la odhanayaa waxaa lagu dhammeeyey muddo intaa la eego ya ahlucilmiguna dee aad iyo aad bay isugu taxallujin jireen waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood in la yidhaahdo wakhti yar baa kitaab weyn lagu dhameeyey ama qur'aanka tafsiirkiisa lagu khatimayo ama saxiixulbukhaari markaysagaa lagu khatimayo ama kutubo kale oo markaysaga la mida xagga xajmiga la mida saxiixulbukhaariga lagu khatimay la odhanaya laakiin faa'iidada laga dheefa maxaa faa'iide intee la-eg baa laga faa'iiday cilmiga waxaa loo baahan yahay shuruuxdan badan maxaa loo dhigay kutubaha qaarkood shuruuxdooda waa intee mujallad waxaasoo shuruuxa loo qoraya tafaasiirta qur'aanku intay la-eg tahay bacdu tafaasiir imise mujallad bay tahay culammada markay sheegayaan aayaadka qur'aanka fawaa'id intee la-eg bay ka sheegaan aayad qur'aan ay culammadu waxay odhan jireen waxaa ku jira kun faa'iido xadiis qura oo aan markaa waxa dheerayn bay culammadu odhan jireen waxaa ku sugan alfu faa'idatin wa faa'ida kun faa'iidiya faa'ida ku sugan kun iyo kow faa'iido ayaa xadiiska ku jirta hal xadiis qura ayaa marka musanaf laga qoray yaa abaa cumayr maa facala nughayr keligii baa kitaab laga alifay fawaa'idkiisi ya axaadiistan marka alfaadooda iyo jumalkoodu aynay badnayn baa waxaa la yidhi intaasoo faa'idaa ku sugan ama dhowr boqol oo faa'iido ama kun faa'iido ama kun iyo kow faa'iido cala sabiili misaal abubakar ibnulcarabi kitaabkiisa axkaamu alqur'aan wuxuu ku sheegayaa aayadda aayat lwuduu fi lmaa'ida aayadda weysada ku saabsan ee suuratu maa'ide ku sugan ayuu wuxuu ku odhanayaa tafsiirkeeda wuxuu ku odhanaya culammadu waxay odhan jireen aayaddan waxaa ku sugan haddaba hal aayad kun faa'ida ku sugan kun mas'alo waa kun toban ma aha oo konton ma aha oo boqol ma aha oo laba boqol ma aha oo saddex boqol maaha waa kun iskamay odhan shaahid buu keeno wuxuu yidhi jamaaco culamaaba waxay isugu yimaadeen magaalo nabolis inay ahayd baan u malaynaya waa ka eegi doontaan hadduu magaalo magaalooyinka yani shaam ka mida ama filistiin markaasaa kooxdii culamada ahayd baa waxay yidhaahdeen waatan la yidhahdo aayaddan aayatulwuduu fi lmaa'ida kun faa'idaa ku sugane bal maanta fawaa'idka aynu eegno inaynu la soo baxno markaasay fawaa'idkii soo saareen midba qaybka soo saara oo soo tuura xagga xagga xagga xagga xagga xagga siddeed boqol iyo dheeraad faa'iide markay marayeen bay dhaqaajin waayeen samay dhadhoweyn hadda waa siddeed boqol iyo dheeraad aayaddana waa garanaysaa intaas sadar ay tahay ya marka cilmigu laqbo mujarada ma aha dadka qaarkood aan cilmigu uba bixin oo inay waxay doonaan ba laqbeeyaan isku dayaa jira markay carabigii yaro gartaan hadda fannigu doonaya inuu laqbeeyaana albaabkaba kama furin cilmiga waxaa loo baahan yahay in lagu gondodego oo la dhuuxaa loo baahan yahay in lagu dadaalaa loo baahan yahay marka ijtihaadka iyo jiddiga ha la farabadiyo waxaanay culammadu odhan jireen kitaabun laa yughni can kitaab kitaab kitaab waxba kaa kaafin maayo saasay odhan jireen shaykhulislaam ibnu taymiya waxauu yidhi aayad qura ayaa waxaa laga yaabaa inaan boqol tafsiir daalacdo bacda daalik ayaa waxaan samayn jiray masaajidda cidlada ah intaan tago ayaa anoo sujuudsan ilaahay baryi jiray yaa mucallima ibraahim callimnii wayaa mufahima sulaymaana fahimnii baan ilaahay ka baryi jiray markaasaa waxaa layga furi jiray fawaa'id aanan boqolkii tafsiir ku arag waxay sheegaysaa tadabburkay sheegaysaa kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ululalbaab marka allah baryadiisa aad ha loogu dadaalo aad ha loo baryo majaalista cilmiga yani ha lagu dadaalo ee fawaa'id ruux ka korsanaayo yacni kutubaha culammada ay qoreen ee shuruuxda iyo tafaasiirta ah funuunta kala duwan ha la akhristo ha la taalacdo mid iyo laba yaan lagu kaaftoomin dadaalka ah lala yimaado niyadana ha la wanaajiyo haddii niyada la wanaajiyana ilaahay waa barakaynayaa inta uu qofku aqoonsadana allah waa inuu ugu shukri naqaa lain shakartum laasiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid haddaad shukri naqdaan waa idiin kordhinaya kordhintu maxay sheegaysaa intii hore waa idiin sugayaa in dambena waa idinku daraya shaygu gormuu ziyaadaa markay intii hore sugnaato laakiin intii hore hadday tegayso dee ma kordhaayo dadka waalan waa tii la odhan jiray waagii hore anin kolley ma arag iyagoo lagu leeyahay saan shaka ku maqlay foosto dalooshaa la odhan jiro gunla dhaamiya maa kuwa dee malaa dee eberka noqday ya markaasa dee biyo xaggan bay kaga shubayaan xagga dambena waa ka tegayaan marka xoogaa tacaqula uu yaro yeesho wuxuu leeyahay waar waa dalooshaa baash waxaan ku shubnaa waxaan ku shubnaa xagga dambe ka tegayaan tacaqul baa markaa waxbaa soo kordhay ya laakiin inta aanu garanayn waxani waa tegayaan oo iskaga shubaayo dee maskaxi ma joogto miirka waa maqan yahay marka waxay yidhaahdaan culammadu ashukru qaydun linicmati almawjuuda wa sababun linicmati almafquuda shukrigu wuxuu dabar u yahay nicmada joogta waxaanuu sabab yacni u yahay soo jillaabaysaa ama sababaysaa nicmada maqan labadaba waxaa laga qaatay laasiidannakum ayaa laga qaatay wallahu aclam
su-aashanna waxay odhanaysaa sida tan dacwadda dacwa salafiya ee markaysan sidee uu qofku u faafin karaa waktigan oo shaambado badan dacwaddan iyo cadaawad badan ay jirto iyo dacaayado badanna lagu furay marka waktigan casriga aynu joogno sidee buu qofku dacwa salafiya u faafin karaa
shabaabtu waxay tahay waxaa dacwada loo faafin karaa dee sidii horeba loogu faafin jiray dacaayaduna iminka ma bilaabmin weligeedba waa soo jireen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa la dacaayadaynayey gaaladii baa dacaayadaynaysay iyo munaafiqiintii maray yidhahdaan waa shaacir maray yidhahdaan waa kadaab maray yidhahdaan waa saaxir maray yidhahdaan waa masxuur mar waxay yidhahan isagaa wax falaya marna waxay yidhahan isagaaba falan mar waxay yidhahan waa beenawaas mar waxay yidhahan waa waalan yahay mar waxay yidhahan waalli baa kusoo nooc waaliya bef baa ku jirtaa mar waxay yidhahdeen waa gabyaac mar waxay yidhahdeen waxa soo baray mid cajami ah oo aan carab ahayn baa wax baray wuxuuna baray qur'aanka carabiga ah ee carabba kaga yaabiyey balaaqadiisa iyo fasaaxadiisa yacni kaga yaabiyey cajisna geliyey waa shubahaad liita wakadalika xaqa wixii lagu dacaayaday oo dhani saasay u liitaan baatil inay tahayna waxaa caddaynaya ashyaa badan waxaana ka mid ah isburinta warkooda isburinaya oo iskhilaafka uu iskhilaafaayo waxay caddaynaysaa wax saxa inaynay ahayn taasay caddaynaysaa waayo shaygu hadduu xaq ahaan lahaa waa iswaafaqi lahaa haatay qiso sheegaan oo yidhaahdaan qof dumara ayaa waxaa lagu eedeeyey ey bay isu dhigtay ey isu dhigtay si ay faaxishada uga samayso iyo xumaanta markaasaa waxaa loo sameeya la markhaatiyaal ku markhaati furay markii dambe waxaa markhaatiyadii lagu jabiyey in markhaatiyadii inta la kala kaxeeyey mid walba gaarkiisa loo weydiiyey dhammaantood waxay yidhaahdeen qisada noocaas aygu waa jiraan iyagii baa la kala farqiyey eyga midabkiisugu ahaa waa caddaa mid kale waa casaa mid kale waa madoobaa ya waxay noqotay waxaan iswaafaqsanayn kiiskii wuxuu noqday mid jabaha nimankii gaalada ahaa dacaayadaha ay nebiga ku fureen iyo brobagandadu waxay noqotay mid iswada darayaynayso iska wada hor imanaysa oo isagaa falan la waaye isagaa falan waa laba shay oo kala fog gaab weyn baa udhexeeya waa gabyaa qur'aankuna waa gabay in la yidhaahdo iyo in la yidhaahdo maya beenihii ummadihii hore ay qoreen oo la soo raray weeye waa asaatiiru alawaliin ama la yidhaahdo mid cajamiyaa baray iyo in la yidhahdo waa shaacir hal abuura oo si dadka ay u gebyi jireen si aan ahayn buu u gebyey oo kaga wada yaabisay waa wax kala duwan maca daalika haddana shicir aanu aqoon laguna aqoonna kutubihii hore u akhristay iyo waa ummi iyaduna waa isdarayaynaysa calaa kulli xaal waxaan u jeednaa dacaayadu waa jiri jireen hadallada la dhaldhalaaliyey la qurxiyey ee brobaganduhana waa la furi jiray wakadalika jacalna likulli nabiyin caduwan shayaatiina alinsi waaljini yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqawli ghuruura walow shaaa rabbuka maa facaluuh waxaa allah inoo sheegaya nebi kasta in loo yeelay cadawiyo shayaatiina alinsi waaljini ah oo qaarkoodba qaarka kale ay u sheegayaan oo ugu xanshaashaqayaan oo ugu tilmaamayaan hadallada kuwooda la dhaldhalaaliyey la qurxiyey waxaa muhima dacwadda dariiqeeda in la hayo xaqana dadka loo sheego aan layskuna weynayn dacaayadaha iyo brobagandada ee waxa la sheegaya iyo been abuurada faama azabadu fayadhabu jufaa'an wa ama maa yanfacu annaasa fayamkuthu fi lard daad xoorta iyo xashiishka iyo xumbada biyaha kor sabaynaysaa way iska tegaysaa laakiin waxa dadka anfacaya arlada ku sugnaanaya marka haw aaba yeelina kelmadda xaqaana ka baawar badan oo ka xoog badan baatilka bal naqdifu bilxaqi cala albaili fayadmaquh faida huwa zaahiqa allah wuxu uhi waxaanu ku ganaynaa xaqa ayaanu ku ganaynaa baatilka korkiisa markaasuu tegsiinayaa fayadmaquhu waa min addamqi yani maskaxduu duminaya weeye haddii laha damaqa fulanu fulanan maskaxdii buu isku dumiyey weeyaan dam hadday maskaxdii isku dunto nabarkii lagu dhuftay maskaxdiiba saasay u noqotay markaa mid ya isku malaasantay dee ma noolaanayo marka baatilkii waa tegaya fayadmaquhu faida huwa zaahiq qul jaaa alxaqu wa zahaqa albaatil ina albaatila kaana zahuuqa dabeecadda baatilku waa maxay waa inuu zahuuq yahay zaahiq lama odhan xataa zahuuq mubaalaqa mubaalaqa laga dhiga hadduu xaq qaabilo uma adkaysan karo marka dacaayadaha iyo brobagandada ha u aaba yeelina danna ha ka gelina xaqa sheega bas ka socdaa isku shidayna ya asheekh muqbil ibn haadi alwaadici kelmadduu soo qaatay markaa wasaabi ardaygiisii la odhan jiray uu yidhi raxmatullaahi calayhima wuxuu yidhi wuxuu yidhi yakfiika min alxisbiyati latmatun fi ariiq xisbiyada waxaa kaaga filan dhirbaaxo dariiqa adoo ku sugan aad ku dhufato waxba isu taagin adoo dariiqa bab kaga siiyo iska dhaaf intaad bab kaga siiso iska dhaaf marka waxaa loo baahan yahay siyaalaha kala duwan ee dee wax dadka loogu sheego hadday tahay khudbadda hadday tahay yacni wacdiga hadday tahay duruusta hadday tahay waxa weeye yacni qoraalka yacni waxa weeye si walba oo dadka wax lagu gaadhsiin karo oo sharcigu aanu diidin in lagu gudbiyo o lagu gaadhsiiye wey dariiqa qoraalkuna waa ka mid iyadoo marna dee carabi lagu qoraayo marna soomaali lagu qoraayo mid walba muhiimadiisay leeyihin saas aawadeed taas yadaa waa in lagu dadaalaa wallahu aclam
su-aashanna waxay odhanaysaa saaxada dacwadda waxaa jira shubahaad fara badan oo marba marka ka dambaysa qaarba qaarka ka dambeeyaan ay soo cusboonaanayaan marba marka ka dambaysana qaar cusub la keenayo marka qofka salafiga ahi sidee buu iskaga ilaalin karaa shubahaadka si uu naftiisa ugana difaaci karaa iskana ilaalin karaa
jawaabtu waxay tahay wuxuu shubahaadka iskaga ilaalin karaa inuu marka hore aqoon yeesho yani shareecadii oo cilmi naafica waa inuu markaa bartaa cilmi ka daafacaya shubahaadkii iyo ishkaalaadkii waa inuu markaa waxa weeye u bartaa cilmi saxiixa waana kitaabkiiyo sunnadii inuu aqoon yeesho waxaa laga sheegay bacdu salaf inay yidhaahdeen shubho kastoo soo baxaysa ilaa yowmi alqiyaama qur'aanka waxaa ku sugan wax radinaya oo burinaya ayaa ku sugan ji'naaka bilxaqi wa axsana tafsiira xaq baanu kuu keennay kii ugu wanaagsanaa xagga markaa tafsiirka iyo caddayntaanu ku keennay waa qur'aanka marka kullu shubha soo baxaysa ilaa yowmi alqiyaama alkitaab wasunna waxaa laga helayaa jawaabteedii haddii loo aqoon yeesho wa rubamaa yuciizuna itilaacu laakinahu laysa lahu imtinaacu waxaa laga yaabaa inuu inagu garan weyno aqoonteennu inay kooban tahay daraaddeed laakiin cid garanaysaa haddii ay yacni heli lahayd kitaabkiiyo sunnada waxay ka heli lahaayeen jawaabtii shubhada lagu burin lahaa ee lagaga jawaabi lahaa marka waa in marka loo aqoon yeeshaa cilmigaan lagu daafaca waa midda labaade waa in shubahaadka laga fogaadaa asxaabu shubahaadkana laga dheeraadaa waan la dhegaysanoo loo dheg raaricin arbaabu shubahaadka in laga fogaado adiladay culammadu ka qaateen oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi man samica adajaala falyana canhu man samica adajaala falyana canhu man samica adajaala falyana canhu riwaayada imaam axmed saddex goor bay ku celinaysaa laakiin taabi daawuudku hal mar bay sheegaysa kii dajaal maqlaa ha ka fogaado kii dajaal maqlaa ha ka fogaado kii dajaal maqlaa ha ka fogaado fawallahi ina arajula layaatiihi wahuwa yaxsabu anahu mu'min fayatabichu lima yabcasu bihi min ashubuhaat nabigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam allah baan ku dhaartaye ninku wuxuu u tegayaa dajaal isagoo isu malaynaya inuu muumin yahay markaasuu raacayaa shubahaadkuu sii daynaya daraaddeed inuu ninkaa ku diraya shubahaadkiisu inay fara badan yihiin daraaddeed buu raacaya xadiiskana sheekh albaani waa quweynaya waa saxiixiyey culamo kalena waa saxiixiyeen waa xadiiska laga daliishaday in arbaabu shubahaadka o dhan laga fogaado dajaal ha ku saabsanaado laakiin cillada waxaa laga qaadanayaa in wax kasta oo cid kasta oo shubahaad ay ku sugan yihiin in laga dheeraado ahlulbidaca laga fogaado ahlbidaca in laga fogaadana waxaa ka daliishaday culammada raasikhiintaaba ka daliishaday qadiiman wa xadiisan waagii hore waxaan arkay ibnu cuthaymiin oo ka daliishanaya shuruuxdiisa ictiqaadka mid ka mid a inuu sharxa lumcatulictiqaadka yahay ama mid kaleo shuruuxdiisa ka mida ayuu ahaa ayuu u daliishaday xadiiskaas laakiin kadib mar dambe waxaan arkay in culammadii markaa hore qaarkood ay u daliishadeen xadiiskaa laftiisa in ahlbidca laga dheeraado laga fogaado waxaana ka mid a ibnu batata alcukbari oo culamaau qarni raabic ka mid ahaaday afar boqol iyo toddobiyo siddeetanka hijiriga dhintay ayaa u daliishaday nafs alxadiis xadiiskaa laftiisa istidlaalkaa laftiisa u daliishaday maxay ugu daliishanayaan ile xadiisku dajaal buu ku saabsan yahay dajaalna waa gaal muslimba ma aha miskiin muslim ah oo wax ku qalloocdeen oo bidcoole ah in laga dheeraado oo laga fogaado isagiiyo dajaal maxaa ka dhexeeya maa baynahu wa bayna dajaal waa su-aal la isweydiin karo istidlaalka culamadu isu yahay jawaabteedu waxay tahay haddaan arrinkaas sii tawdiixiyo ujeeddada loo yidhi dajaal uga dheeraada waa maxay shay macquulul macnaa abaa macnaha sidaa loo yidhi la garanayo mise waa shay tacabudi ah oo macnaha sidaa loo yidhi aan la garanayn labada waa iyo ma alawal waa ka hore waa inuu macquul macnaa yahay oo macnihiisa la garanayo tacabudi ma aha shayga aan markaa la garanayn xikmada sidaa loo yidhi ama cillada loo yidhi aan la garanayn baa waxaa la yidhaahdaa culammadu waa tacabudi yani xikmo ma laha ma aha laakiin waxaa loo jeedaa inagu ma garanayno marka waa shay macquul macna ah waa maxay xadiiska laftiisa laga fahmayaa macnaha fawallahi ina arajula laya'tiihi wahuwa yaxsabu anahu mu'min fayatabichu lima yabcasu bihi min ashubuhaat waa nooca la yidhaahdo alimaa watanbih cala alcilla fii cilmi lusuul lagu yidhahdo in xukun lasoo sheego dabeedna marka waxaway sababtii laga daba keeno cilladii ama sababtii cilladuna waa sabab dee munaasaba raacday waa sabab munaasaba raacday wa cilatun turaadifu asabab waalfarqu bacduhum ilayhi qad dahab marka cilladii maadaama ay tahay waa in shubahaad wax luminayo lagu kedsoomaayo dajaal u saaxiib yahay aawadeed baa loo yidhi uga dheeraadaa markay cilladii saa noqotay cilladaasi ma cillo ku gaara baa dajaal cillo khaas ah oo dajaal ku khaasa miya mise waa cillo caama athaani waa ka labaada waa inay cilla caama tahay haddaba xukunku markuu lafdigiisu khaas yahay laakiin cillada xukunkaa loo sheegay uu yahay cillo caam ah cillo caama uu yahay waxaa loo yaqaanaa xukunku inuu isaguna caam noqonaayo bicumuumi alcilla lianna alxukma yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadaman waayo xukunku cilladu la wareegayaa joogitaan iyo maqnaanshaba sida markaa xukunku cillada ula wareegaya haddii cilladu khaas tahayna xukunku khaas ula noqonaya haddii cilladu caam tahayna xukunku caam ula noqonaya waqad tukhasisu waqad tucamimu liasliha laakinaha laa takhrimu waa dhacdaa cilladu xukun caam ah inay khaas yeesho markuu cilla khaasa ku xidhnaado la yidhaahdo khaas buu noqonayaa cillada khaaskee uu ku xidhan yahay daraaddeed waana dhacdaa xukum lafdigiisu khaas yahay in cilladu caam yeesho hadday cilladu caammo tahay marka waa cilla caama saas aawadee maadaamay sidaas tahay ahlubidaca waxaa u sugnaatay shubahaad lagu kadsoomi karay wax ku kedin karaan oo jaadada iyo sunnada iyo dariiqa xaqa dadka kaga leexin karaan saas aawadeed xukunku wuxuu noqonayaa xukum caam marka istidlaalka culammadu qawaacidda caynkaasa ayuu saa ugu dhisan yahay saas aawadee waa in laga fogaadaa dadka ahlulbidaca waa in laga fogaadaa dadka asxaabu shubahaadka waa in laga dheeraadaa masalu jaliisi saalix waljaliisi suu ka xaamil miski wanaafikhi ilkiir almaru calaa diini khaliili falyandur axadukum man yukhaalilu hadda maragtaa waqad nazla calaykum fi lkitaabi an ida samictum aayaati illahi yukfaru biha wayustahza'u biha falaa taqcuduu macahum xataa yakuuduu fii xadiisin hayri kufri ha ku saabsanaato laakiin culammadu waxay dhahaan kullu aayati nazalat fi lkufaari fa inaha tajuru bidayliha calaa cusaati almuslimiin oo nasiib bay waciidka ku yeelanayaan baa laga tilmaamaya saas aaweed ba kutuba taasir aad ku arkaysaa waxaa laga qaadanayaa aayadda ahlulbidaca in laga fogaado inay ahlucilmigu tilmaamayaan aayadda suurat nisa falaa taqcudu macahum xataa yakhuuduu fii xadiisin hayri haddamaalta saas aawadeed salafku waatay ka fogaan jireen shubahaadkana ay dhegahooda ka ilaashan jireen bacdu salaf intay yidhaahdeen bacdu salaf inta lagu yidhi ismac minii kalima walaa nisfa kalima xataa kelimad nuskeed kaa maqli maayo kelimad jabkeed kaa maqli maayo kaa dhegaysan maayo ina hada alcilma diinun fanduruu caman ta'khuduuna diinakum ya yani waxa weeye waxay odhan jireen alquluubu daciifa wa shubhu khataafa qalbiyadu waa taag daran yihiin shubhooyinkuna waa dafis badan yihiin hadda maaragta waa mawduuc ballaadhan waxaa jirta kollay muxaadaro uu wakhti hore jeediyey ashaykh cusmaan mucallim maxamuud oo ku saabsanayd cunwaankaas alquluubu daciifa wa shubhu khataafa dahabi ayaana markaysa marka hore cibaarada markaa salafka ka soo naqliyey oo yidhi akharu salaf waxay ku sugnaayeen cala hada taxdiir wayaquuluun alquluubu daciifatu wa shubhu khataafa marka nafs alcunwaan ayuu ka dhigay cunwaan lmuxaadara wakhti hore kolley jeediyey waan u malaynaya kolley websaydadeeda inay ku jirto saasaan kolley filaya marka ha loo noqdo marka saas aawadeed waa in markaa ruuxu cilmigiisana u dhisaa waxaana loo baahan yahay shubahaadka in la diraaseeyo oo jawaabaha saxda ah in laga jawaabayo loo aqoon yeesho waxay u baahan yihiin dhallinyaradu tadciim tallaal karoonaha tallaalkiisa waa la yaqaan soo maa ya ma qaadateen karoonaha tallaalkiisa mala aadu maydaan qaadan ya waaya haddaba waxaa loo baahan yahay tallaalkii sunnada in la qaato oo bidcooyinka tallaal laga qabo ya bidcooyinka iyo ilxaadka iyo shubahaadka kale ee markaysa caqlaaniyada shubahaadka calmanada shubahaadka waxa weeye yani faraha badan ee kala duwan ya shubahaadka khuraafada kullu daalika waxaa loo baahanya in laga tallaalan yahi kutubaha ka warranta oo shubahaadka jawaabtooda culammadu ay kaga hadleen waa in la diraasiyaa wadciga aynu joognana kollay ilxaadkii waa soo kordhayaa beledada gaalada ayuu ka soo faafayaa laakiin maadaama yacni caalamkan hadda isku furfurmay oo aad iyo aad u fara badatay waxa dhacda markaysaa bilaadkii islaamkana markaysaga in soo gaadhaan oo afraad marka waxa min abnaa'i ilbalad ah meel walba in laga helo wixii markaa ku saamoobay haddama aragta kuwii dabadda tegey way dhici kartaa inay soo noqdaan kuwa joogana qaar baa ku markaa saamoobo oo meelahaas marka waxa la qabsaday ma jiri jirin soomaali shiica hadda waa jiraan qaar af soomaali ku hadlayo shiicaa jira oo tashayucii iyo baatilkii shiicada u doodayo haddama aragta waxaa jira qaar ilxaadkii u doodaya wale anigu marka waxa maba yaqiinsanin ama waa shakisna waxyaalahaasi galeen shubhooyinka waxa laga jawaabayo waa in markaa la bartaa waa in kutubaha ku saabsan marka waxa la akhristaa iyo taalacdaan ya dadka si looga saari karo qofkana aan loogu saamayn lahayn waa in loo aqoon yeeshaa shubahaadkii khawaarijta kuwii marka waxa muctasilada kuwii jahmiyada kuwii murji'ada kuwii suufiyada yacni kuwii marka waxa xisbiyada kullu daalika waxa weeye waa in markaa loo aqoon yeeshaa jawaabaha laga jawaabayo waxay deliishanayaan waxay cuskanayaan ya waa in la bartaa marka waxa weeye marka ashyaada bidaca u doodayaan waxay leeyihiin istidlaalaad ay wax deliishanayaan maxaa laga jawaabayaa istidlaalaadka taciim baa loo baahanya tallaal ya awriyaal nabaruu og yahay magagabyaa la yidhi mahayada soomaalida ya haddii laakiin qofku marka waxa isagoo aan ka warqabin in nabar ku soo maqan yahay halkaasun lagaga dhufto ya qadaadka waxaa laga yaabaa inuu gagabo laakiin nabarku hadduu ku soo socdo hadduu og yahay kuma gagabayo markaasaa waxa la yahay awriyaal nabaruu og yahay ma gagabayo waxaa loo baahan yahay shubahaadkaas iyo jawaabahooda iyo waxay deliishadaanba marka hore waa in la ogaadaa oo jawaabtiina ay la socotaa waa in shubhada aan la sheegin sidii waxa weeye raaziyo kale waa inaan la samayn fakhraddiin araazi culamada qaarkood waxay yidhahdeen shubhadoo naqada ayuu sheegaa jawaabtana waa amahdaa shubahaatulmuctasila laga yaabaa inuu sheego markaasu wuxuu ugu sheegayaa sida ugu xooga badan ay ugu doodaan maxay u deliishanayaan maxay u cuskanayaan maxaa ayuu marka aad ugu nuxnuxsanaya hataa sidayn qaarkood u sheegi karin muctasile ka mid a jawaabtiina mararka qaarkood buu amaahdaa aanu naqad u bixin ta noocaasi waa khalad waa dariiqo qaldan saxdu waxay tahay haddii shubha la sheegayo waa in jawaabteedii la socotaa ya shubhaadkiina aan la buunbuunin waxay cuskadaan waxaa laga jawaabayaa waa in la raaciya marka tallaalkaas waxa weeye aad iyo aad buu muhim u yahay waa in marka shubhaadkiina dariiqeedii laga fogaadaa la iska ilaaliyaa yacni jawaabaheeda laga jawaabayo la diraaseeyaa dhegaha laga ilaashadaa asxaabu shubahaadka laga dheeraadaa oo laga fogaadaa yacni markaa taas yadaa waa in aad lagu dadaala allahna waa in la baryaa oo sugitaanka laga baryaa yaa muqaliba alquluub habbit qalbii calaa diinik yaa musarifa alquluub sarif qalbii calaa taacatik yani ducada waa in lagu dadaalaa ducadu aad iyo aad bay muhim u tahay hays odhanin adigu waxa weeye markaa caqligaaga iyo dakaagaaga iyo maskaxdaada aada u fiican saas aawadeed waxaasi ku kadin maayaan iska dhegayso ya cid inaga maskax badan inaga dakaa badan ayaa ku kadsoontay waxay culammadu sheegeen abulwafaa ibnu caqiil sheikhi la odhan jiray kaana min culamaai alxanaabila culamada xanaabilu ka mid ahaa niman muctasila looga taag waaye waar nimankan ka fogo wa iska ilaali markaasu me qaladkooda waa garanaynaa laakiin waxaan doonaynaa wanaagyada ay hayaan wax ka mida inaan ka faa'iidaysano annagoo ka taxadirayna haddana khaladkooda nafsul ishkaal baa maanta dhallinyarada qaarkood leeyihiin iyadoo aqoontiisii ayna gaadhsiisnayn isagu caalim buu ahaa caalim min alculama qaladkooda waa garanaynaa buuhi dhallinyarada qaarkood xataa marka waxa cidda qaldani waxay ku qaldan tahay aan wada garanayn ayaa ku odhanaysa maya cid weliba iska dhegayso hada khalad tarju najaata walam tasluk masaalikaha ina asafiinata laa tajri cala alyabasi waxaad rajaynaysaa nabadgelyo waddadii nabadgelyadana maad qaadin ina asafiinata laa tajri cala alyabasi doonidu meel qallalan kuma socoto biyay u baahan tahay bad bay ku sabaysaa haddaad meel saxraaya dhigto aad tidhahdo doonidu hayla socoto ma soconaysa ya haddii waxa weeye markaa lagu sheego laba dariiq oo dariiqna uu yahay dariiq khatar ah oo yacni markaa khatara ay ku geedaamayinoo ku wareegsan yihiin libaaxiye ay joogaan shufta ay joogto ya masaskii khatartaa ay dariiqaa joogaan ee kobrayaashii ay joogaan iyo waddo kaloo aamin ah labada taybaad qaadi lahayd waar waa ku nabadgelaya anigu kamaan iska qaadaya ma odhanaysaa caqligu ma keensanaya in waxa weeye markaa la yidhaahdo waddada ama halakadaan qaadaya ma keensanaya caqligu caqli wuxuu keensanayaa waddada salaamada in la qaado taasuu keensanaya saas aawadeed waa in markaa waxaa laga fogaadaa oo la iska jiraa yani waxa weeyaan meesha khatarta waa in iska jiraa abulwafaa ibnu caqiil nimankii baa looga taag waayey wuxu uhi qaladkooda waa garanayna laakiin waxa kale ee culumta caqliga ay hayaan usuulkayay bay ku sheeganaayeen umuurahaas ayaan ka faa'iidaysanan inuu iska ilaaliyo waa doonayay qaladadooda laakiin iskama ilaalin karin ya waayo qofka haddii badweyn la dhex dhigo dabaasha haba yaqaane intuu dabaalan karaa haddii imka qofka la qaado yani waxa weeye ninkii waa xariif buu ku yahay dabaasha laakiin khoorriga iyo daalka ma joogee bartankaa la geeyey badweyn ilaa intuu dabaalan karaa waa daalayaa soo maaha mawjadaa jira intee dabaal yaqaan baa qarqoontay dad fara badan baa qarqoomay oo marka dabaal yaqaana alghariiqu ilaa mataa yasbax ilaa goormuu dabaalan ya saas aawadeed yani waxaa dhacday inuu markaa masaa'il ka mida ictizaalka inuu raacay oo ku kadsoomay saas aawadeed in adi adiga isaga jira xadiiskan dadka qaarkood ay soo qaataan oo saruuriyada qaarkood ay u deliishadeen cid walba waa la dhegaysan karaa ee ku saabsan qad sadaqaka wa huwa kaduub sheekh albaani baa la weydiiyey markii waxa weeyaan ay u deliishadeen bacdu saruuriyiin in cid walba la dhegaysan karo markaasaa lagu yihi dadka qaarkood waxay u deliishadeen qad sadaqaka wa huwa kaduub shaytaankii maadaama nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam run buu kuu sheegay isagoo been badana ah oo dee cilmi laga qaatay shaytaankii sax ah in cid walba cilmiga laga qaadan karo sheekh albaani wuxuu yidhi taasi waxay tahay waa min baabi itibaaci almutashaabihaat waa min baabi itibaaci almutashaabihaat waa mutashaabihaadkii oo la raacaya weeyaan buu yidhi wuxuu ishaarayaa aayadda qur'aanka ah waladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaatun huna umu lkitaabi wa ukharu mutashaabihaat faama aladiina fii quluubihim zaygun fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtiqaa'a alfitnati waibtiqaa'a ta'wiilih kuwa qalbigooda zayqa iyo iilashadu ku sugan tahay waxay raacayaan mutashaabihaadkay raacayaan waajibkana muxuu ahaa wa raddu lmutashaabihi ila almuxkam mutashaabiha in muxkamka loo celiyo nusuustii aynu soo sheegnay baana muxkamkii ah tan lafteedana daliil uguma jiro waayo abu hurayra markaa ma qaadan mas'aladan marka uu sheegay shaytaanku ilaa nebigu sax gareeyey ma qaadan marka nebigu ka qaatay shaytaanka kama qaadan war ma fahanteen ya yacni abu hurayra wuxuu yidhi wuxuu sheegtay inuu wax ibaraayo ee anfacayo zacama wuxuu sheegtay ya inuu wax markaa waxa weeye i anfacayo inuu ibarayo saa iyo saasaanu igu yidhi zacmi buu ka cabbiray markuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qad sadaqaka wahuwa kaduub markaasuu masalada qaatay marka akhada min annabiyi laa min ashaytaan wuxuu ku qaatay saxgaraynta nebigu saxgareeyey ku qaatay marka daliil uguma jiro waa ilaa yaa odhanaya waxawaya shayaadiinta cilmi waa loo doonan karaa ama gaalada yuhuudda iyo nasaarada cilmi diineed waa laga qaadan karaa waa laga baran karaa qof waloo cilmi sheegayaba waa laga dhegaysanayaa yuhuudigu waa shaytaan insi ah shaydaanka insigaa ma loo dooranaya cilmiga diiniga ah isaga ma loo rixlaysanaya waxaa jira niman waxa weeye mustashriqiin la odhan jiray baa jira oo gaalo ah oo diinka bartay ma loo dooranaya cilmiga ma cilmiga laga qaadanaya ma'muun maa ina hada alcilma diinun faanduruu can man ta'khuduuna diinakum somaad maxay yidhahy ninkaad kaba ka tolanayso kabihiisaa la eegaa cumar maxaa laga sheegay inuu yidhi laa yahduukum waqad dalluu idin hanuunin maayaan iyagoo iyagu ambaday oo lumay idinka idin hanuunin maayaan ya laqad dalla man kana alcumyaanu tahdiihi waa kii shaacirka odhanayay waa ambado waa lumay kii markaa waxaa kuwa indhahali ay hagayaan acmaa yaquudu acmaa mid indhali hadduu mid indhala hago muxuu faa'iidaynayaa roo murush marash maxay ku nuugtaa maxayse ka nuugtaa waa qiso soomaaliyeed ay yidhaahdeen waraaba hashii buu doonay inuu usoo godlo neefkii dirigtii buu soo yani markaa ku soo daayey hashii buu markaysa markaa soo godlay labadiiba markaa waxa dabeedna markaa uu doonayaa in uu jaqsiiyo dabeedna markaa nirigtii wuxuu goostay dibnihii qam hashina candhadiibuu goostay waana isu soo godlay markaas dro murush marash maxay ku nuugtaa yani dibnaba ma lehe maxay ka nuugtaa candhaba ma lehe naasaba male candhadii waa goosto u cunay ya war murush marash yaan lagu wareegin wallahu aclam
kolley waktigaa dheeraaday su-aalo badanna waa yaallaan oo dee kuwa imika lasoo qoraabaan laga gayoonaynin marka hal su-aala ayuunbaynu kusoo gebagabaynaynaa insha allah su-aashan waxay odhanaysaa qofka sunigii sidee buu ula mucaamaloonayaa ama ula dhaqmayaa dadka mukhaalifiinta ee uu la nool yahay
sababtu waxay tahay kolley hadalkii horeba waa laga fahmi karaa waxay masaladu leedahay qaacido iyo istisnaa'aad marka waxba la sheegaayo waxaa la sheegaa cinda ta'siil qaacidadii asalkaa la sheegaa asalkiiyo qaacidaduna waxay tahay in laga fogaado in la iska jiro in shubahaadkooda laga dheeraado in la iska ilaaliyo nusuus iyo adilana waa loo deliishaday iyo aathaar mid walba ijmaacii salafkana waaba lagu soo noqliyey alimaam albaqawi wuxuu odhanayaa saxaabada iyo culammadii ka dambaysayba hadal macnihiisu caynkaa yahay waxay ku ijmaaceen cadaawada ahlulbidaca iyo nacaybkooda iyo hajriga laga haajirayay intaba ku ijmaaceen alimaam albaqawi baa odhanaya ijmaacaana soo noqlinaya adilada nusuusta laga deliishanayana wax ka mida waa tilmaanay aahaarta qaarkoodna waa ishaarnay asar labaad haddaan ku daro taabiciinta qaarkood waxay yidhaahdeen kama fii muqadimati saxiixi muslim markii hore xadiiska ciddii sheegtay baa laga qaadan jiray xataa waqacat ilfitna falama waqacat ilfitnatu qulnaa sammuu lana rijaalakum markii fitnadu dhacday baan waxaanu idhi raggiinna noo magacaaba fa ama man kana min ahli sunnati fa yu'khadu xadiisuhum wa ama man kana min ahli bidcati fala yu'khadu xadiisuhum ciddii ahlu sunnaha dabeed xadiiskooda waa la qaadanayaa ciddii ahlulbidcana xadiiskooda la qaadan maayo yaa odhanaya man ilqaa'il warkumaa yidhi maxamed ibnu siriin baa yidhi waa culammadii taabiciintu ka mid yahay waana fii muqadimati saxiixi muslim ya wuxuu kala caddaynayaa manhajkoodu inuu ahaa markii fitnadu dhacday dabadeed oo ahlubidac soo baxeen in la kala hubsado iyo xadiiskan soo wariyey ma ahlu sunna mise ahlubidac hadduu ahlu sunna soo wariyo waa la qaadanaya haddii ahlubidac soo wariyana lama qaadanayo lama dhegaysanayo waayo diinkooda laguma kalsoonaa in ja'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu maxalu tabayun wa tasabut buu yaallaa ka hubsashuu u baahan yahay taas u baahan yahy asalkiiyo qaacidadu waa saas laakiin waxaa jirta masaa'isha marka qaacido la sheego istisnaa'aad bay yeelataa wakhtiyada qaarkood oo istisnaa'aadkaasi waxay tahay fii bacdi alaxyaan baa waxa dhacda in marka waxa weeye lagama maarmaan ay noqonayso in shay khayra yacni cid markaa aan wanaagsanayn lala qabto daruuradu inay keensatay masalan meel buu ku sugan yahay masjidka nin bidcoolaa baa haysta qaryadaana marka waxaa masjid kale kuma sugna jumcadiiyo jamaacada ma la tukanayaa ma la oogayaa oo ma ku daba tukanayaa mise waa ka goosanayaa xalka caynkaasa jumcadiiyo jamaacadii ugama tegi karo cudurdaarna u noqon mayso nin bidcoolaha oo aan gaaloobin ayaan marka uga tegayaa jumcadiiyo jamaacadii shay waajib ah iqaamada waajibkaasina waxay ku xidhantahay inuu la sameeyo haddii kale waajibkii waxa weeyaan dee ma fulin karo khasab waxaa ku noqonaysa mar hadduu mawdica meel kale uu ku tukadaba aanu haysanin oo jumcadiiyo jamaacadii la oogo inuu la sameeyo waxaa la mida sida shaikhulislaam ibnu taymiya uu tilmaamay wuxuu uhi wax kastoo cilmiga ka mida ama jihaadka ka mida oo aan markaa gaarkooda aynay u oogi karin cidda ahlu sunnaha ahi ilaa ciday bidca ku sugantahay inay la oogaan mooyaane way la samaynayaan ibnu taymiya odhanaya waa istisnaa'aadka masaladii ka mid masalan gaalaa soo duushay gaaladii baa lala jihaadaya miyuu odhanayaa waxa weeye cid xul ah oo saafi ah oo ahlu sunna ah mooyaane cid kale markaysagaa gaalada yacni waxa weeye cidda la jihaadaysa waa inay noqotaa cidda xulka ah ee sunniga ah ciddii la oogtaba wuu la samaynaya daruurada keensanaysa waxaa jira waxyaalaha maslaxa caama ama islaaxa iyo ashyaada la midka ah fitna dhacday masalan cid baa la doonayaa fitnadoodii in la islaaxiyo oo la damiyo ayaa la rabaa xaaladda caynkaasa waxa weeye dadkiibaa u kacay waxay isu taagaysaa ruuxii sunniga ahaa kan bidcoolaha ah islaaxan ma la samaynaysaa mise waad uga tegaysaa adiga kuu dayn maayo ma waxaa laasim ku noqonaysa mar kastaba inuu uga tago isagu haddaan aniga lay daynan waa iskaga cararaya mise waxa weye wuu la samaynaya wuu la samaynaya keligiina miduu ku qumi karo ma aha keligiina miduu ku qumi karo ma aha masalan xukuumaddii hadday samayso masalan majlis culamo xukuumaddu dadkoo dhan bay xukuumad u tahay daa'ifo gaara xukuumadu maaha oo ay markaa dabeedna yidhaahdaan wadaaddo kala duwan baanu ka dhignay yacni culamo ama hay'atu kibaar alculama aanu ka dhignay ciddii ahlu sunnahayd miyay uga tegaysaa mise waxay odhanaysaa ilaaba ilaa haddaanaan markaa saafi ahayn geli mayno xalka caynkaasa haddaan mar waxa weeye aynay si kala suuroobayn waa la samaynayaan xaqna waa ka caddaynayaan imka hay-atu kibaar alculama fi sacuudiya ma waxaa moodaysa inay wada khullas yihiin ya minhum wa minhum yacni kii ikhwaanigaa ku jira kii salafigaa ku jira kii garxiirkaabaa ku jira yacni culammadii kibaarta ahaa may odhan haddii aynay saafi ahayn oo khullas ahayn geli mayno asheekh ibnu baaz wakhtigiisii raximahullah iyo ibnu cuthaymiin ayaa waxaa lagu soo daray hay-adda wadaad weyn oo iminkaba ku jira ayaa lagu soo daray oo fiqiga ku fiican ha yeeshe garxiira wakhtigii ibnu baaz ibnu cuthaymiin ma maqal in ninkan hay-adda lagu soo daray majliskiibuu soo xaadiray markaasuu yidhi hawl baanu leenahay naga raalli ahaw ibnu cuthaymiin ku yidhi saan maqlay markaasaa ibnu baaz ugu jawaabo u yidhi huwa macnaa baaraka allah fiik huwa macna baaraka allah fiik hadda ma aragta cabdalla mutlaq iyo fawsaan baa ku wada jira iyo rag kaleba calaa kulli xaal masalada masalana waa qaacidadii asalka masaladan waa istisnaa'aadka marka masaa'isha la sheegaayo masale kasta in la raaciyo istisnaa'aadka laazima qaacidadaa la ta'siiliyaa istisnaa'aadkana wakhtigeeda ayaa markaysaa waxa la tilmaamaa waxay u baahan tahay ashyaadaasi fiqigeeda ay u baahan tahay laakiin looma baahna in layska ballaarhsado oo le mar haddii wax laga banneeyey anaa iska fidsanaya markaa socon maysa de in la iska fidsado looma baahna xaalaadka lagama maarmaanka ay noqotay iyo xaalaadka kale waa in la kala saaraa ya waa in markaa waxaa la ogaadaa inay markaa farqi u dhexeeyo kolle maqaal nooca ku saabsan oo kolle mashaayikhda qaar aan wada qornay mar waa jirtay waa laga yaabaa dhowaan markaysa markaa in la nashriyo baaraka allah fiikum wajazaakum allah khayran abwaabta aynu tilmaannay iyo shubahaadkaana si fiican ha loo diraaseeyo kutubahana ha loo noqdo aada iyo aad yacni markaa ha loogu dhugmo yeesho si aan marka waxaweye shubahaadku hadhow idinkaga nixin waa in marka waxa weeye aad tadciim iyo tallaal ka qaadataan kutubahana la akhristaa kutubta ruduuddana waa in la akhriyaa ee culammada qortay wakhti horeba hadalkaas waan sheegay ya laakiin markaan leeyahay kutubta ruduudda ha la akhriya macnaheedu ma aha inaad kutubta ruduuddun isku ilowdo cilmiga kale ha loo bato akhrinta la akhrinayo laakiin kutubta ruduuddana ha la akhriyo hadday tahay ruduuddii qadiimka ahayd ee culammadu ay ka qoreen alraddu cala aljahmiya yacni markaa alraddu calaa yani muctasilada raddigeeda shiicada raddigeeda jahmiyada raddigeeda murjiada raddi ashyaaday ka alifeen culammadu ha loo noqdo caqiidada waxaa loo qaybiyaa laba qaybood laba ariiqo waa dariiqatun markaysa waxaan yani ariiqada markaa ah dariiqatu taqriir walisbaat sida ahlu sunna waljamaaca qabaan in la sugo oo la taqriiriyo yarawna kada yarawna kada yactaqiduuna kada yactaqiduuna kada ya manhajkoodu waa sidaas saasay qabaan saasay qabaan saasay qabaan iyo dariiqo kaloo ah dariiqatu alcardi waalnaqdi in la soo bandhigo waxa mukhaalifku qabo dabeedna marka la radiyo waa dariiqada ku saabsan ruduudda ya waa dariiqada ku saabsan jadalka ahlu sunnuhu la doodayaan ahlulbaatilka jadalkuwada madmuum ma aha aljadal minhu xaqun wa minhu baatilun wajaadilhum bilatii hiya axsan walaa tujaadilu ahla alkitaabi ila bilatii hiya axsanu ila aladiina dalamuu minhum yaa nuuxu qad jaadaltana faakharta jidaalana aljadalu minhu xaqun wa minhu baatilun marka maa dalla qawman bacda hudan kaanuu calayhi ilaa uutuu ljadal waa jadalka madmuumkaa loo jeedaya jadalka caqiimkaan faa'idada lahayn laakiin jadalka xaqa ee xaqa lagu caddaynaayo baatilka lagu radinaayo kaasi waa matluub waa la rabaa marka laga warramaayo qur'aanku waxa uu koobsaday waxaa ka mid ah nooc la yidhahdo jadalu lqur'aan qur'aanka dooddiis siduu qur'aanku u doodaa qawaacidda dooddu waa maxay waa fanni funuunta ka mida markaysaga dooddu aadaabu albaxsi walmunaadara baab la yidhahdaa jiro fanni funuunta ka mida weeye oo musanafaad iyo kutub leh kutubtaasi waxay leedahay nadmi iyo nasri mid walba waxaa loo bahan ya in la akhriyo aadaabu albaxsi walmunaadara qofku markuu doodaayo qawaacid waa inuu ku doodaa waa inuu markaa dariiq cad raacayaa yani qofku iska dood ma aha dooddu waxay leedahay saxda ahi dawaabid iyo qawaacid in kunta naaqilan fasixatu aw muddaciyan fadaliilu haddaad tahay mid naaqilo wax soo raraya waxaad soo raraysaa waa inuu saxiix yahay aw muddaciyan fadaliilu hadduu yahay waxaad sheeganayso waa inay tahay daliil yani wax xujo leh qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin waxaanu qofku cilmi u lahayn waa inaynu ka doodin haa antum haaulaai xaajajtum fiima lakum bihi cilmun falima tuxaajuuna fima laysa lakum bihi cilm hadda ma aragtaa marka waxaa weeye dawaabidda ee qawaaciddaasaa loo baahan yahay in la barto sidii si saxa loogu doodi karo waxaqa waafaqaysa si baatila waa inaan loo doodin calaa kulli xaal waa in qawaaciddaasna la bartaa funuuntaa la diraaseeyaa kutubta ruduudda qadiiman waa xadiisan wixii la qoray waa in marka waxaan yani markaa la daalacdaa laakiin aan loo go'in qofku haddaanu kutubta ruduudda akhriyin dadka qaarkood baa waxaa jirta inay marka horeba didmo ka qabaan aruduud kitaab raddiya maba akhriyaba bes hadhow shubha kama jawaabi karo muctasila sidan bay yidhahay maxaad kaga jawaabaysaa khawaariji sidan bay tihi maxaad kaga jawaabaysaa murji'a sidan bay tihi maxaad kaga jawaabaysaa suufiyadii waxaan bay deliishadeen maxaad kaga jawaabaysaa say saasay yidhahdeen waxay waxaasay deliishadeen maxaad kaga jawaabi ya waxay noqonaysaa inaanu markaa radin karin shubaha shubahaadka markaa cusub ee soo kordhay aanu ka jawaabi karin shubahaadka ilxaadka kuwii caqlaaniyada kuwii markiisa waxaan calmanada kuwii liberaliinta asxaabu lbaatil oo dhan xisbiyaadka lunsane marka waxa weeye markaa ariiqii jaadadii khilaafay sunnadii shubahaadkoodii maxaa lagaga jawaabaya maxay ku qaldayin maxay ku saxan yihiin wada qalad maaha yani marka waxay ku sugayen wada qalad maaha wada saxna maaha maxaad ku kala garano waxoodaas ay ku saxan yihiin waxay ku qaldan yihiin waxay ku qaldan yihiin istidlaalaadkay u daliishadeen maxaa lagaga jawaabaya kullu dalika waxay u baahan yihiin in calaa kulli xaal la barto ayaa loo baahan yahay marka in sha allahu tacaala ashyaadaas ha lagu dadaalo ilahayna hala baryo baryada ilahay hala farabadiyo yani ducaau llahi wa akbaru cawn waa kaalmadii ugu weynayd weeye wafaqana allahu lima yuxibu wayarda wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk